waxaa hoos u dhac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo shidaalka noocyadiisa kala duwan sida naaftad iyo baasiyiinka ee suuqyada magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle halka litira shidaalka naaftada oo markii hore la iibin jiray hal doolar iyo bar ayaa haatan magaalada jowhar ka maraya sero pointnine ama sagaashan sinti taas oo muujinaysa hoos u dhaca ku yimid qiimaha shidaalka yuusuf cabdirasaaq oo kamid ah ganacsatada magaalada jowhar shidaalka ku iibiya ayaa ka warbixiyey isbedelka ku yimid qiimaha shidaalka iyo waxa sababay qiimaha shidaalka hadda magaalada jowhar waa iska degan yahay oo qiimihii horo markaas shidaalka aan ku gadi jirnay maahan inkastoo daruufo badan ay iska jiraan balse hadda waa ka raqiisan yahay oo litarkii waxaan gadnaa labaatankii litar waxaan gadnaa sideed iyo toban doolar ayaan gadnaa ama litarkii markaas wuxuu xisaaban yahay pointy nine ama dhibic sagaal sidii loo yaqaan hadba marka sideed iyo toban doolar oo labaatankii litar markaas gadan yahay oo naftada ah basiinka haddaan ka warbixiya asigana sidoo kale labaatankii litar waxaan gada jirnay markii hore labaatan iyo laba doolar gada jirnay lacag gaarayso qiimihiisa ayaan gadi jirnay labaatankii litar hadda waxaan gadnaa sagaal iyo toban doolar sagaashan iyo shan sinti waaye marka waxaa keenaya markaa hoos u dhacaas oo hadda markaas shidaalka qiimihiisa ku yimiday oo ibil kor oo u kacsanaa hadda laakiin xoogaa qiimo jabanaa jiro waxaan keenayo wadooyinkii oo markaas hadda xilli roobaada lagu jira markaan gadi jirnay waqtigaas oo wadada cariiri ahayd oo biibahana waa iska jireen roobna wuu iska jiray marka alxamdulilah ilaaha maad iskaleh hadda booyadii muqdishoan shidaalka keysanaa oo muqdisho kasoo rarato maadaama ay wada dheer ay soo mareyso oo afkooda kasoo wareeganeyso shabeelaha hoose ay kasoo wareeganeyso kadib ay shabeelaha dhexe usoo gudbeyso magaalada sisjoar marka alxamdulilah qiimo dhimis aada iyo aada u fiican oo qurux badan ha jirta laakiin ibil sarakac xilli roobaaday ahayd qiimaha gaadiidka waa kugu kordhayaa qiimaha shidaalka waa kugu kordhayaa wado xumo aad iyo aad u baahsan aada u jirtay laakiin hadda qiimaha aan shidaalka gadno maasha alla alxamdulilah dadka markaas kastamarka nagu xiran discount fiican ayay heleen oo lacag fiican ka dhacday labaatankii litir hadda waxaan gadnaa oo basiinka ah sagaal iyo toban doolar labaatankii litir oo naftadana waxaan gadnaa sideed iyo toban doolar marka qiimahaas ayaan kala iibinaa maasha allah hoos u dhaca ku yimid qiimaha shidaalka magaalada jowhar ayaa faa'iido u ah gaadiidleyda oo inta badan cabashooyin ka muujiya marka shidaalku uu qaaliyoobo